subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ciid wanaagsan mar kale muslimiinta caalamka ayaa si weyn u ciidaya munaasabadda ciidul adxaha amaba ciidda carafo iyadoo dalalka bariga africa ay soomaalidu degan tahayna sidaasi kole laga ciidayo barnaamij gaara oo ciiddaasi farxadda leh ku saabsan waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isaga kuwabaale ilaahena siiyey ciid wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad naga dhegaysanaysaa aan ku bilaaba magaalada muqdisho waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waxa uu iga warramay xalay ilaa iyo saaka oo aroor hore ah sida loogu diyaar garoobayo munaasabadda ciidda xasan kaafi marka hore ciid wanaagsan bal waxaa nooga warantaa diyaar garowga ciidda xalay ilaa iyo saaka saacadihii ugu dambeeyey sidee u socotaa waa mahadsan tahay falastiin magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga munaasabada ciidda ee ciidul adxa iyadoo habeenkii xalay ahaana dadku ay ahaayeen kuwa soo buuxiyey goobaha ganacsiga iyo foornooyinka lagu sameeyo footiga waxaa aada u camirnaa meelaha macmacaanka lagu gado sida xalwada iyo wixii soo raaca goordhow markii waagu si fiican u beriyo dadka waxaa lagu wadaa inay u dareeraan masaajida si ay salaada ciidda halkaasi ugu soo tukadaan iyadoo masaajidada waaweyn ee lagu wado in saadka salaada ciidda lagu tukado uu kamid yahay masjidka isbahaysiga marwaas sheekh cali suufi iyo masaajido kaloo fara badan sidoo kale madaxda dowladda ayaa lagu wadaa inay dadka salaada tukashadeeda kala qayb galaan iyagoo sidoo kalena munaasabada ciidda ama khudbooyin hambalyo ku aadan ciidda uga jeedin doona dadka qalabka warbaahinta sida la filayo magaalada muqdisho falastiin maanta oo kale dadku waxa ay sameeyaan martiqaad dheeri ah iyo casuumaad ay dhinacyada isku marinayaan gaar ahaan dadka ehelada iyo asxaabaha kala duwan sida lagu yaqaano ciidaha farxadooda marka saakay si weyn ayaa loo filayaa in dadku ay noqdaan in xoolo badan la qalo dad badan oo masaakiina oo iyagu aan waxaysanna la qoodeeyo marka farxadda ciiddu waa mid aada u ballaaran falastiin ciid wanaagsan aan ku leenahay xasan kaasi adiga iyo dhammaan dadka reer muqdisho ee madhegeysanaya wanaagsan falastiin
markana magaalada baydhabo iyo waryaheena mukhtaar maxamed catoosh catoosh waa aroor aada u hore bal waxaad nooga warantaa magaalada baydhaba sida uu ahaa diyaar garowgii ugu dambeeyey xalay ilaa iyo saaka falastiin aad baad umahadsan tahay marka hore ciid wanaagsan diyaargarow xoog leh ayaa ka jiray saacadihii lasoo dhaafay habeennimadii xalay ilaa garabkii dambe ee shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dadka ay u diyaargaroobayeen munaasabada ciidul adxaha ee maanta ku beegan runtii waxaa muuqanaysay diyaargarowga in si weyn looga dareemayay dhammaan xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo dadkana ay isku qaban qaadinayeen sida ay munaasabadaasi uga qayb qaadan lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada ayaa iyaguna sidoo kale qaban qaado xoog lay wado oo ku aadan goobta lagu dukanayo waxay mas-uuliyiinta shaaciyeen oo idaacadaha maxalliga magaalada baydhabo ka shaaciyeen in lagu dukanayo garoonka kubadda cagta doctor ayuub halkaasi oo dadweynaha loogu baaqay in salaada ay isugu yimaadaan oo halkaasi ay ku dukadaan sidoo kale waxay sheegeen in aan goob ganacsi la furi karin kahor inta aan salaada la dukanin marka salaada la dukado kadibna ganacsigu si caadi ah u bilaabanayo
ugu dambeyntii ciidan waxaa la yidhaahdaa waa ciid ay dadku xoolo qalaan oo sida sunnaha uu qabo ah marka waa sida qiimaha xoolaha sideese dadku u iibsanayaan xoolaha loogu talagalay munaasabadan ciidda in la gowraco
runtii maalmihii ugu dambeeyey ayaaba laga dareemayey suuqyada ama seladaha lagu iibiyo xoolaha sicir barar xoog leh ama qiimo korar ku yimid xoolaha iyadoo sidoo kalena dadka magaalada baydhabo ku dhaqan ay aada u danaynayaan in ay ay gowracdaan xoolaha noocyadooda kala duwan marka waxaa muuqanaysaa in dadku ay aada ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciidda oo la rajaynayo in si weyn ay ugu dabaaldegaan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo mahadsanid atoosh ciid wanaagsan ayaanu ku leenahay adiga iyo dadweynaha reer beedhaba xalay xilliga muqdisho markii ay ku dhoweyd labaiyo tobankii saqdii dhexe washingtonna ay cadceedii galabnimoba soo jeeda weli ayaa muslimiinta ku nool dalka australia malaha waxayba noqdeen kuwii ugu horreeyey ee ooga salaada ciidda dadka salaada dukaday xilligaasi waxaa ka mid ahaa dhegeysta ku sugan dalka australia waxa uu ku bilaabayaa magaciisa iyo halka uu joogo magacaygu waa cabdiraxiim cali xasan waxaan ku noolahay qaaradda australia gobolka new south wales magaalada sydney cabdiraxiim waxaa nooga warantaa munaasabadda ciidda meelaha qaar inkastoo weli waaga u baryin meelaha qaar inkastoo ay weli habeen u tahay sida annagoo kale dadka qaar hadday soo kacayaan sida dadka soomaaliya naga dhegeysanaya weli salaadii maaragtay lama dukan adinku ma dukateen ha falastiin annaga saaka marka saacadda sideedii aroornimo magaalada sydney ayaan salaada dukanay waxaan ku dukanay meel banaan ah fagaare la yidhaahdo lidcom xaafad ay soomaalida ku badan tahay marka si wanaagsan ayaa loo dukaday qorax fiicanaa jirtay oo wedarka aad ugu fiicnaa dad fara badan oo soomaali ay u badan yihiin iyo muslimiin fara badan ayaa meesha ku dukaday marka alxamdulilah si wanaagsan ayaa loo ciiday maasha allah haddana waa weli waa aroor waa kow iyo tobanka aroornimo afar iyo toban saacadood ayaa noo dhexeysa magaalada hadda aad joogtay iyo halka aan kaala hadlayo washington waktigu saas uu kala duwan yahay marka la fiiriyo dadka marka soomaalida ah marka munaasabada ciidda oo weliba ciidan oo kale la joogo ciidul adxa sidee ugu damaashaadaan oo ay u xusaan maxay sameeyaan dadku
marka hore salaada marka laga yimaado waxaan kusoo laabanaa guryihii halkaas ayaa dadkii macnaha ay sameeyaan macnaha damaashaad isu imaatin meesha wax lagu wada cabaa wax lagu wada cunaa caruurtii sidii soomaaliya qaar baa waxay helaan hadiyado lacag ah oo ay siiyaan dadka waaweynka ah ciid mubaarag marka ka ciid mubaaragi kadibna waxaa la tagaa meelo kala duwan laakiin annaga reer oban xaafadda la yidhaahdo ay soomaalida ku badan tahay magaalada sydney waxaanu tagnaa olympic park ma la yidhahdo oo la sameeyey sanadii labadii labadii kun cayaarihii lagu qabtay olympica magaalada sydney marka weli meesha ayay soomaalida tagaan waa meel fagaaro ah muslimiin badan asuga tagta laakiin soomaalida intooda badan insha allah haddaan ku soconaa markaan salaada duhur dukano halkaasaa lagu damaashada halkaasaa laisugu tagaa oo carruurta qaarkood waxay haystaanbo haddaan meesha la tegin waayo dhowr labaatan sana waddankaan tegannahay haddaan meesha la tegin waxay leeyihin ciidda maanta lama tegin mar waxaa jirta hawadu xun tahay marka aan olympic park la tegin waxay leeyihin aaba maanta ciiddii aawe marka halkaasa ciidda loo haystaa inay tahay marka badan halkaasaan tagnaa halkaasaan ku damaashaadnaa aada umadsanta cabdiraxiim adaa mudan falastiin ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan leeyahay kulli caam antum bikheer firdan ummadda soomaalida waxaan urajeeyaa kheer iyo basbas barwaaqo ciidan ciideeda inay ku gaaraan marka qof walba soomaaliya waxaan leeyahay kulla caam wa antum bakheer asalaamu calaykum mahadsanid cabdiraxiin cali xasan oo jooga ah magaalada sydney ee dalka australia adiga iyo dhegeystayaasha ku nool dalka australiana waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan inta ayaana dhegeystayaal kusoo xiraynaa xubintii ciidda iyo maanta waxaan naga xasuusina in maanta aad dhegeysan doontaan barnaamijyo xiise le oonu ugu talagalnay munaasabadda ciidda inta ka horeysana waxaanu idin leenahay ciid
ilaahayna siiyey isaga calankeena iftiimay cidi kaa kuwastaysan calankeena iftiimay cidi kaa kuwastaysan ilaahina siiyay isagaa kuwabaale ilaahina siiyay isagaa kuwabaale
ciid mubaarak mar kale dhegeystayaal falastiin waa aad baad umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi noo soo diyaarisay stuudiyana hadda weli igu wehelisa falastiin haye mahadsansan dheere ciid wanaagsan ayaanu leenahay dhegaystayaashana sidii horeba aanu u sheegnana waxaa naga xasuusinaa in barnaamijya munaasabada ciidda aanu ugu talagalnay ay dhegaysan karaan idaacadaheena soo socda oo aada u xiiso badan balse markan warbixin ka hadlaysa gabdhaha iyo hanaanka shaqo helista ee magaalada muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdiqaadir maxamed gabdhaha ayaa tira muuqata ka ah dhallinyarada kasoo qalin jebinaysa jaamacadaha sanadihii ugu dambeeyey waxaase jira caqabada ay kala kulmaan suuqa shaqada oo ma helaan fursad lamid a midda wiilashu ay helaan haddaba maxay tahay sababta waxaan su-aashaasi weydiiyey nasre cabdi cusmaan oo ah xiriiryaha mashruuc gabdhaha shaqa loogu raadiyo lagu magacaabo fursad ragga mas-uulka ka ah shirkadaha qaarkood waxay ku andacoonayaan waxyaabo aanan jirin oo stereotype ah qaarkood sida